aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi guri ku yaala meel u dhow isbitaalka kamaal cadwaanee ku yaala beytilaaya ayay ciidamadii udda ku garaaceen duqeymaad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeymaasi ku shaydeen ka badan toddobiyo toban ruux oo shacabreyd ah halkee dhaawaci kala duwan soo gaareen tira intaa ka badan sidoo kale waxay ciidamadii udda duqeynaad u xoogan ka fuliyeen guri ku yaala waddada jala ee magaalada ghaza waxaana halkaasi ku sheeday sida la soo warinayo toddoba ruux oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaleadu fara badan duqima kalacayna oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka ghaza ayaa waxaa ku shayiday in ka badan sagaal iyo labaatan ruux oo shacabrayd ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan xasuuqaad u daran oo iyo ciidanka yuuda ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidanka yuuda geysteen saacadii lasoo dhaafayaana gaaraya ilaa iyo afar xasuuq kuwaasoo ay ku sheeydeen ka badan toddobaatan iyo lix ruux halkii ay dhaawaci kala duwan soo gaareen wax ka badan boqol konton iyo sideed ruux oo kale iyadoo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee marinka godoonsina khaza sheegtay in tobannaan ruuxoo iskugu jira shuhaado iyo dhaawacyay ku saxniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda dagaala adagoo lagu jabiyey maleeshiyaadka aresef ayaa ka dhacay galbeedka waddanka suudaan magaalada faashil ee ku taala gobolka daarfuur ee galbeedka waddanka suudaan waxaa ka dhacay dagaalla u dhexeeya ciidamada milatariga suudaan iyo sidoo kale maleeshiyaadka loogu yeedho dacmu sariica ma r s f milatariga suudaan ayaa guula ka sheegtay dagaaladaasi war qoraalla uu soo saaray hogaamiyaha qaybta lixaad ee ciidamada milatariga suudaan ee ku sugan magaalada faashir ayaa waxuu ku sheegay in dagaaladani socdeen muddo laba saacadood ah ayna ciidamadoodu dileen tiro ka mid ah askarta maleeshiyaadka r s f iyadoonay ka dhaawaceen kuwa intaa ka badan wararka haatan laga helaya dagaalkaas ayaa waxay sheegayaan in ciidamada milatariga suudaan ay dagaalkaasi ku dileen wax ka badan boqol iyo konton askar oo ka tirsan maleeshiyaadka r s f milatariga suudaan ayaana sheegay in haatan gacanta ku dhigeen saldhigyo iyo xarumo badan oo ay leeyihiin maleeshiyaadka waxayna sidoo kale ka dhawaajiyeen ciidamadooda ay horumarro ballaaran ka sameeyeen fagaaraha dagaalka dhinaca kale maleeshiyaadka dacmu sariica ma r s f ayaa ilaa iminka waxwaraa ka soo saarin dagaaladan ay milatariga suudaan guulaha ka sheegteen dagaalka u dhexeeya milatariga suudaan iyo sidoo kale maleeshiyaadka r s f ayaa soconaya muddo dheer iyadoona ay dagaalkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tiro badan oo ka mid ah shacabka ku dhaqan gudaha waddankaasi dagaalla xoogan oo u dhexeeya ciidamada xabashida etoobiya sidoo kale kooxda fano ayaa waxay mar kale ka dhaceen gobolka maxarada wararka ka imaanaya waqooyiga waddanka etoobiya ayaa waxay ku waramayaan in halkaasi uu mar kale ka dhacay dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada xabashada etoobiya iyo sidoo kale kooxda fano waxaana dagaalada ugu khasaaraha badan haatan laga soo warinayaa magaalooyinka matiimo iyo arjiho oo labadooduba ku yaala gobolka maxarada warbaahinta ku hadasha afka maxarada ayaa waxay sidoo kale sheegaysaa in dagaalla adag ay saacadii lasoo dhaafay sidoo kale ka dhaceen duleedka magaalada enkubar taasoo wax ka yar boqol kilomitir u jirta caasimadda waddanka etoobiya ee adis ababa kooxda mucaaradka fano ayaa waxay sheegaysaa inay qarka u saaran tahay inay gacanta ku dhigto ay la wareegto magaaladaasi oo mar ahaan jirtay magaalo madaxda boqorkii xabashida ee mililig weli wax faahfaahinaa lagama helin mana aysan ka hadlin dowladda xabashida etoobiya dagaalka saacadii lasoo dhaafay ka dhacay qib uu ka mid ah gobolka maxarada waxaana marba marka ka dambeysa sii xoogeysanaya dagaalka ka socda waddanka etoobiya weeraro kala duwan ayay ciidamada gumeysta ayuudu ka geysteen deegaanada caddaanta galbeed ee dhulka falastiin tiro dadda ayaa waxay ku dhaawacmeen weeraro xog ku gal ah oo ay ciidamada gumeysta yuhuudu ka geysteen deegaanada caddaanta galbeed ee ku jirto gumeysiga yuhuuda magaalada beytlaxam ee dhacda koonfurta daanta galbeed ciidamada yuhuudu waxay ku dhaawaceen dad tiro badan kadib markii halkaasi xog ku galeen islamarkaana ay ka geysteen dhibaatooyin kala duwan iyadoo sidoo kale ay ciidamada gumeysta yuhuudu xog ku galeen deegaano badan oo hoos yimaada magaalada beytlaxam sida laga soo xiganaya wakaaladda wararka ee falastiin waxay sidoo kale sheegaysaa wakaaladda in ciidamada yuhuudda ay magaaladan iyo deegaano hoos yimaaday ku tuureen banbooyin taasoo waxyala kala duwan gaarsiisay dadka rayidka waxay sidoo kale ciidamada yuhuuddu weerar rasaasena ka geysteen magaalooyin dhaca bartamaha daanta galbeed waxaana halkaasi ku dhaawacmay dadyo kala duwan oo shacab rayid ah iyagoo sidoo kale dumiyey guryo iyo goobo ganacsi oo ay leeyihiin dad shacab ah sidaasi la mid ah ciidamada gumeysta yuhuuddu waxay weerar ku qaadeen magaalada raamalla ee dhacda waqooyiga daanta galbeed iskoorimaadyo aad u xoogan ayaana wuxuu ka dhacay xerada balaad ah ee dhacda bariga magaalada naabolis ee daanta galbeed waxaana halkaasi ku wada dagaalamay dhallinyaro hubisan iyo sidoo kale ciidamada soo duuliyaasha yuhuudda iyadoona halkaasi looga itaal ronaadayo khasaaro xoogan dhabarka loo saariyey ciidamada gumaystaha yuhuudda wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa